haddana lagmaa laga wadaa waa kala sareeyaha laga wadaa watatafawatu way kala sareydaa rusabuhu rusabtuna waa jamcu rutba rutbana waxaa la yidhaha garaabaha iyo darajada xadiidkan darajaadkiisu waa ay kala sareydaa xadiidka saxiixa midaasiyo garaabihiisu waa kala sareeya sababta marka garaaba kala sareynta keentay waa maxay bitafawuti hadihi lawsaaf awsaaftan iyo tilmaamahan lasoo sheegay ee xadiidka saxiixa loo soo sheegay ayaa waxaa laga yaabaa labada sanad inay ku kala sareeyaan labada sanado labada xadiis lagu soo kala wariyey ayaa waxaa laga yaabaa tilmaamahan xadiidka saxiixa loo soo sheegay oo shanta inay ku kala sarreeyaan saasaa waxay u kaliftay in xadiidka saxiixa oo lidaasiya uu kala sarreeyo intaas malika maade ya yaan fahmin yaan fahmin فإن قصد الصبر فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فإن جمع فللتردد في النافر حيث التفرد وإلا فلاعتبار إسنادين فإن خف الضبط فإن خف حطوت الله الضبط حفظه أو يرابه فالحسن فالحديث حديثه الحسن لذاته حسن لذاته عليه وبكثرة طرقه طرقه سوف ربطتنا يصحح ولو صحيحيا فإن جمع عديل كل يوم فللتردد في الناقل أي لو جمعيي حيث التفرد وإلا فباعتبار إثنادين وعن كتب الجرمي كتاب في أهالي نقطة الفكر شارحان أبوابتي أو شيخ فوح علينا أي أنا كنت عارفين أي حديث صحيحة وعن صمر حديث صحيحة وصحيح لذاته إنه حديث يشهد لغيره ما كان بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ شنت عشر بحديث كلا إنه وها الصحيح لذاته إنه وها حديث كذا واحد يقول عباي الصحيح لذاته أنا أتكلم من لذاته لا أتكلم منه صحيح كلا ما ضر لذاتي ما كان أتكلم منه لذاتي محالة قولي إسكي صحيح يا سوم عني إسكي صحيح يا ما وضحنا إتك وكاتب ما وضحنا حديث كذا ما كوا على إعلان لي الصحيح لذاته taariikhdaas waa muhim hala xibiyo markasta waa soo laalaaba doona taariikhda xadiidkan marka saxiixu lidaati ah waxaan nidhi haddana sidoo kale waa u kala sarreeya oo isagaa kale xoog badan oo xagga sixada ku kale xoog badan oo shuruurdaas lasoo sheegay ayaa maaragtay laga yaaba axaadiistu ama labada xadiis inay ku kala sarreeyaan saas darteed isaguna markaas waa u kala sarreeya xadiiskuna waa u kala sarreeyana saxiixu lidaati ah halkan waxaan kulegelaynaa shay kale oo magacyada xadiiska kamid ah oo la yidhaahdo xasanka la yidhaahdo waxaan guli jirnaa ilaa yaantaan oo dhan xadiiskii saxiixa yani xadiiskii maqbuulka ahaa oo xadiistu waxay uqaybsantaa maqbuul iyo marduud maqbuul iyo marduud maxaa laga wadaa mid la aqbalay oo lagu dhaqmo oo la xujeysto iyo mid la radiyey oo aan lagu dhaqmayno o la xujeysayn marka waa maqbuul midkii la aqbalay marduudna waa kii la radiyey maqbuulkii qaybihiisii iyo kuwii la aqbalay oo lagu dhaqmaayo oo la xujeysanayaa ku jirnaa markaade ko waxaa soo qaadanay asaxiixu lidaatiha soo qaadanay maanta waxaan qaadanaynaa mid kale oo la yidhaahdo alxasanu lidaatihi la yidhaahdo alxasanu lidaatiha la yidhahda alxasanu lidaatihi waa maxay aada u dib yahay alxasanu lidaatihi aad haddii ciddii ilahay ufahansiiyo waa fahankiisu waa adag waa fudud yahay xasanu lidaatihi waxaa la yidhahdaa xadiidka shuruudii shanta ahayd oo sixada laga helo markii laga reebo meeshii ahayd taamu dabdi shuruudii shanta ahayd oo sixada ayaa markii taami dabdi la marayo ayaa taamka meesha ah waxaa lagu bedelaa khafiif bis khafiif baa lagu bedelaa oo kii saxiixa ahay shuruuddiisa waxaa kamid ahaa ragga soo warinaa mid kastoo kamid a inuu xiaab xaafid yahay haddana xifdigiisu ou yahay mid dhamaystiran soo maanayn kan ragga soo warinaa mid kamid a ayaa wuxuu noqday xifdigiisii mid uu khafiif ku jiro oon dhamaystiray oo aan buuxin boqol kiiba boqol aan ahayn xifdigiisu midka mid uusan boqol kiiba boqol ahayn ayuu noqday xifdiga ragga soo wariya mid kamida ayaa khafiif galay oo khifa gashay oo fududaaday oo aan dhamaystirnayn oon buuxin xadiidka saasa ayaa waxaa la yidhaahdaa ama ninka saasuu ku jiro ayaa waxaa la yidhahdaa alxasanu lidaatihi shuruuddii intii kalena waa laga helaa intii kale waa laga helaa marka haddii la yidhahdo xasan lidaatihi waa maxay waxaa laga wadaa ma kaana binaqli xadli khafiif dabdi muttasil sanadi غير معلل ولا شاذ هو الحسن لذاته لليه على كل شروط شنتها وان سمرني وحديث صحيح اولها markii laga reebo meeshii shuruudaas ay uga jirtay taam dabti ayaa waxaa laga dhigaa khafiif dabdi yani dabdigiisu mid ama xifdigiisu dabdigana waa soo marna waa xifdiga soo marna xifdigiisu mid nuqsaanu ku jirto ama xifdigiisu miduusa buuxiyey xifdigiisu miduusa buuxiyey oo ragga xadiidka soo wariyey ayaa waxaa kamid a nin kamid a ayaa wuxuu yahay nin xifdigiisu uusa buuxiyey xadiidka noocaasa waxaa la yidhahdaa alxasanu lidaatihi la yidhahda ma la fahmaade soo aad uma dhib yara shiiku marka wuxuu yihi fain khafa dabdu dabdigu haddau fuudaado o yaraado dabdigu waa xifdigii waa soo maray shayga haddaan mar kusoo nuxnuxsano aan mar soo sharaxno kucelcelimeyna sharxiisa waxaan rabaa in markaas la xifdiyo fain khafa dabdu xifdigu hadduu yaraado oo ragga soo warinaya nin kamida xifdigiisu ou yaraado fa huwa xadiidkaasi xasanun lidaatihi waa xasan iskiisa xasan u ah xasanun oo iskiis xasan u ah ninkaani daciif ma ahan oo dacfi daciif ma usa gaahay laakiin xifdigiisa ayaan dhamayn xifdiga xadiidka saxiixa ninka soo wariyey xifdigiisa ayaan dhamayn ninka saxiixa xadiidka saxiixa ninka soo wariye xifdigiisa aan dhamayn saas xadiidka wuxuu ku mutay inuu ka hooseeyo xadiidka saxiixa lidaatiga ka hooseeyo daciifkana uu ka sareeyo marka sheikhu wuxuu yihi falxasanu xadiidka saasuu fahuwa xadiidkaasi alxasanu waa xasan xasana la yidhahdaa lidaatihi iskiisu xasan uyahay iskiisu xasan uyahay iskiisu xasan u yahay maxaad ka fahmeen in xasan kale soo socdo xasan kale inuu soo socdo ilahay hadda marka waxaan qaadanay saxiix lidaatihi iyo xasan lidaatihi saxiix lidaatihi waa waa xadiidka shuruudi shanta ahaa buuxiya xasan lidaatihina waa xadiidka shuruudi shanta ahayd inta kala buuxiya markii laga reebo taamu dabdiga taamu dabdiga meesha ah iyo wuxuu ka yaha isagu nin xifdigiisu waxaa ragga soo wariya waxay yihiin nin waxaa kamid ah nin xifdigiisu nuqsaano ku jirto nuqsaano ku jirto se kitaabku marka waa matni hadaladan marka la sheega sharaxa hadaladii shuruuxda lagu sheegi jiray hadaladii sharxa lagu sheegi jiray oo hadalka la sheegaho soomaaliga hadal ummadiisa kale waay hadal haddii la moogaado wax yar uu ku dhaafo laga yaabo in isxilka uu ku dhaafo waay marka intibah hala keeno iskaxda hala xaadiriyo iskaxda hala xaadiriyo mashquulka alla iska dhaafo jeerta kitaabka lagu jiro wabikadrati turuqihi yusaxax xadiidkaas duruqdiisoo fara badatana waa lagu saxiixiyaa wabikadrati turuqihi yusaxax وبسبب كثرة طرقه طرقه تأوفر بلك سبب جدا يصحح حديث والصحيحية حديث والصحيحية بكثرة طرقه طرق يودون كي سأوفر سيبرتين والصحيحية وعصمر لي حديث صحيح لذاتي وابرني تعريف كيف حسن لذاتي ما أنت قادرنا أوه إن حديثك haddii shuruudii shanta ahayd laga helo intii kale markii laga reebo taami dabdi taami dabdi uu buuxi waayo oo khafiifu dabdi uu noqdo in xadiidkaas xasanu lidaatihi la leeyahay intaas waa lakama soo maha waxaa jira marka xadiidkaas xasanka oo lidaatihi ah haddeer hal dariiq uu kusoo arooray ayuu xasanu lidaatihi ku yahay hadduu dariiq kale ku yimaado oo ninkan haddeer khafiifu dabdiga nin la filan la helo oo asna xadiidka soo wariyey oo sidoo kale asna khafiifu dabdi ah khafiifu dabdi wa kanuu la sinaya khafiifu dabdiga meeshaas maxaa ka yimid xoojin soo mara xoojinaa ka timid ninkan khafiifu dabdiga ahay ayaa waxaa la helay ninku shiika oo shiika la wadaaga oo darajadana la wadaaga oo isaguna sidoo kale khafiifu dabdiga ayaa la helay xadiiskii meelo sana u yeeshay laba sana u yeeshay soo mara haddii marka xadiidkii saas ahay oo xasanu lidaasiya laba sanad ou yeesho oo sanad kastoo kamida ninka nin ku jira uu yahay khafiifu dabdi xadiidkii waxaa laleeyahay darajadii xasanu lidaasi ma ka joogaayo darajadii xasanka ma joogaayo waa kutega xasan xagow aad adoo xasan ka tago saxiix waade si xasanka saxiixa ka sarreeya soo mara saxiix waade saxiix hadduu aado kii hore isaga farqiga udhexeeya waa maxay kii hore muxuu ahay wahuwa saxiixu lidaatihi u ahaa iskiisa saxiix u ahaa kan laakiin wuxuu noqonaa isagu lidaatihi ma noqon karayo wuxuu noqonaa ligayrihi uu noqonaa saxiix waaye laakiin saxiixun ligayrihi isaga kayrkiisu saxiix ku noqday oo hal dhaba oo dhaba keligiisa hadduu ahaa markuu dhabaha keligiisa aha muxuu ahay xasan u ahaa dhabaha keligiisa markuu waa xasan u ahaa dhaba kalea ilahi u sahlay dhabihii kalea lagu xoojiyey markaasu muxuu noqday saxiixuu noqday صحيحا محو كن نغضي من إسكيس وكن نغضي يهل قبو كلي يسمي وكن نغضي ما تتبكى لما كل قدر وصحيح نغضي تتبكى لما كل قدر وصحيح نغضي ما كانت حديثي واحد لقوم بقعابي صحيح لغيره صحيح لغيره لقوم بقعابي حسن من بداية من هاي هذا مركز الصوت ابنه حديثي واحد نريد صحيح لذاتي أها وحديثي شمت شرق لقاه له بالرياء xadiidka shanta shardi inta kala buuxiya laakiin ninka ragga soo wariyay nin kamida xilbigiisu nuqsaan ku jirtana waxaa la yidhahdaa xasanun lidaatihi ayaa la yidhaha isna xasankan lidaatihi hadduu laba dariiq ku yimaado ama sod saddex dariiq oo ku yimaadana waxaa la yidhaahdaa saxiixuu noqona laakiin saxiixaas waa maxay saxiixun liayrihi saxiixun ligayrihi وبكثرة طرقه طرقه سواء فرمضات حديثك يصحح والله صحيحية حديث حسن كهو حسن كلذاتك لك الله مركا يصحح حسن كلذاتك والله صحيحية صحيحة لك لك بسبب كثرة طرقه والنبي ودوين في سواء فرمضات سيبتي لك وحا لك لك حديثك صحيح أي الله لك لكن صحيح سواء حي صحيح لغيره وإيه فإن جميعا فللتردد في الناقل خير التفرد وإلا فباعتبار إسنادين أول ما مسوات الجنائي يا فاهم أنت ورطاري أنت وريان فاهمين ما لا فاهم أنت ورطاري